أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warkafiidnimo howlgalla khasaa'ir kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay deegaana dhaca koonfurta dalka soomaaliya ku dhowaad boqol ruux ayaa ku dhintay dagaalla ka dhacay gudaha dalka itoobiya haweenka ku dhaqan mid ka mid a deegaanada hoostaga degmada buulafullaay ee wilaayada baay ayaa hadiidad kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaata kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas kulan wada tashi ee u dhexeeyey mas-uuliyiinta maktabka xisbadda wilaayadda hiiraan iyo haweenka daaciyaadka ayaa ka dhacay degmada boqa qable ee wilaayadda hiiraan يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي waa habeenimo talaada saddexda bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada qodobada warkaasoo faahfaahsan howlgalla khasaa'ir kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay deegaana dhaca koonfurta dalka soomaaliya qaar ciidamada mujaahidiinta maanta ay ka fuleen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho ayaa lala egtay goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah oo iskugu jira boolis iyo kuwa sirdoon waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari halka ay ku dhaawacmeen lix kale dhanka wilaayada shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa laba qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalaya duleedka degmada warsheekh waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay shan askari oo murtadiin ah dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiinta ayaa weeraray eraboorka degmada waajid xilli halkaas uu ka duulayay madaxa maamul goboleedka gaalaraac ee koonfur galbeed murtad lafta gareen oo ku sugnaa degmada waajid dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay mar kale kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka laanta buure dhimashadu waa laba askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen siddeed kale oo murtadiin ah ku dhowaad boqol ruux ayaa ku dhimantay dagaallo ka dhacay gudaha dalka itoobiya walaalkeen marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa waxaa aad looga deeriyey xaalad amni oo ka soo korortay galbeedka itoobiya kadib markii dad fara badan lagu laayay gobolka gambeela oo ah ismaamul hoostaga dowladda federaalk ee fadhigeedu yahay magaalada adisababa dad lagu qiyaasay boqol qof ayaa ku dhintay dagaallo ba'an oo u dhexeeyey labada qowmiyadood ee ugu waaweyn gobolkaasi kuwaas oo dirirtooda sii xoogeysatay kadib markii maalmo ka hor la dilay taliyihii booliska ee magaalada gambeela bayaan ka soo baxay maamulka gambeela ayaa lagu sheegay inay jiraan xoogo hubaysan oo dadka laynaya gaadiidka weeraraya islamarkaana si gaar ah u bartilmaamaysanaya saraakiisha amniga iyo dowladda ee maamulka abiy axmed ciidanka federaalka iyo booliska oo arbacadii lasoo dhaafay lagu daadgureeyey gobolkaasi ayaa ku guuldaraystay xakamaynta xiisada ka aloosan deegaankaasi iyadoo dowladdu ay qartay in degmooyinka qaarkood ay sidoo kale la kulmayaan dhibaatooyin amni iyo dilal hor leh ismaamulka gambeela ayaa sheegay in xaaladdu ay faraha ka baxday islamarkaana amni darrada ka aroosan gobolka ay gaartay heer aan la xakamayn karin colaaduhuna ay ku sii fidayaan deegaano hor leh madaxa ismaamulka ugu magacaaban dowladda federaalka itoobiya haweeneyda lagu magacaabo alimito omuuda oo iyaduna ka hadashay rabshadahan ayaa sheegtay in xiisaddu ay ka sii dartay iyadoo ciidamo kala duwan lagu daabulay deegaanadaasi colaadan loo maarala ayahay oo sidoo kalena dad badan ay ku dhaawacmeen ayaa ku soo aadaysa xilli guud ahaan amniga itoobiya uu faraha ka sii baxayo islamarkaana maamulka abiy axmed aanu xakamayn wax ku-ool ah ku lahayn gobollo ay ka mid yihiin amxaaro oromiya iyo tigree haweenka ku dhaqan mid ka mid a deegaanada hoostaga degmada buulafullay ee wilaayada baay ayaa hadiyada kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas yaasir maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya xafladda wareejinta hadyadahan ay diyaariyeen dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka burgod ee hoostaga degmada buulafullaay ee wilaayada baay waxay dhowaan ka dhacday howl ku yaalla deegaankaasi halkaas oo marti sharaf kala duwan ay ku sugnaayeen waxay ahayd munaasabad si arsare ah loo soo agaasimay oo ay dumarku ku wareejinayeen hadyado kala duwan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaa hore dumarka deegaanka burgud ayaa bixiyey xoolo nool oo ari ah iyo caagadaha saabaysan buskud iyo agabyo kale kuwaasi oo ay ku muujinayaan sida ay u garab taagan yihiin jihaadka ugu horreyn munaasabaddii hadiyad wareejinta waxaa ka hadlay sheekh fu'aad maxamed khalaf oo bogaadiyey kaalinta dumarka muslimaadka ah ee deegaanka burgud iyo hadiyadaha ay bixiyeen
waxaan maanta joognaa magaalada burqud oo ka mida gobolka baay oo wilaayada fulay ka mida gabdhaha mu'minaadka aad iyo aad baan ugu faraxnay maalka iyo alle dartii u bixiyeen ari tiro badan busku tiro badan caagagii mujaahidiinta intaba waxa weeyaan wax kastoon alle dartii u bixinno allah naga abaalsiin doono jihaadkaan wadaynaa xataa takuuna kelimatullaahi hiya alculyaa wa kelimat aladiina kafaruu suflaa waan dagaalamaynaa nafteennaan bixinaynaa maalkeennaan bixinaynaa intii allah kelmaddiisa kor ka noqonayso waxaadna aad ku bishaaraysataan rasuulka ilaahayna noo ballanqaaday raayadan tawxiidka caasimadda talyaaniga rooma in laga taagi doono weli arrinkaasi arrin soo socda waaye jihaadka waa in la wadaa waa inaan la caajisin
hadiyaadkan loo diyaariyey ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay haweenku si gaar ah ugu tala galeen ciidamada dhufeeska ugu jira islaamka ee furimaha hore ku aadan waa kuwan qaar ka mid ah dumarka oo ka warbixinaya hadiyadaha ay munaasabadaasi ku bixiyeen bismillaah alxamdulilaah ana oo gabdho walka bardaya markas khadiija binti khuweylad radiallaahu canhaa oo ka tirsan deegaanka burgod maybageeg inta ku wareejinay hadiyad oo kala duwan oo qaali ah sida aagayaasha saawanayaasha oo walaaliya mujaahidiinta unan ka tiragelnay buskudka iyo hoola nool oo insha allahu tacaala walaalayaalka intiina noo deersi unan ka tiragelnay oo furmoka jilba huran oo una garab shoocana hoola nool oo eri ah mayba ku wareejiyahayne walaalkana ama ugaaskana calimaqana noolagadoon ugaas mayba noo deersiyaase wilaaya mujaahidiinta oo ka garab hiran oo ruugan furunta hora iyo noo deersiyaas gaframay baandaree oo walaayaadka kala nool intii oo mujaahidiinta garab istaagaan oo hoolo nool iyo hadiyad kala duwan iyo ku wareejiyaan hunoon inti cizi iyo sharaf ku noolan walaalayaa mujaahidiinta garab istaagan farintasaandare gafro muslimaadka oo ku nool walaayaadka bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo magacayga ah fartuun cabdiraxmaan isxaaq oo ka mid ah gabdhaha ku barta markaska khadiija binti khuweylad oona joogto deegaanka burgod waxaa maanta halkan ugu wareejinaynaa ugaaskeena calimaqane xoolo nool caagada haaran iyo buskud iyo weliba agabyo kale waxaan leenahay ugaas naga gudoon naga gaarsii walaalaheena ku jilbi xiran ee sufuufta cadowga gaar ahaan waxaan fariin u dirayaa gabdhaha dhammaan ku sugan wilaayaadka waxaan leeyahay juhdi ayaad bixinaysaan walaalaheena mujaahidiinta ayaad garab taagan tihiin sii siyaadiya ayaa idin leeyahay ugaas cali maqane ugaas ku-xigeenka beesha garre ee wilaayada baay oo ka hadlay munaasabadani qiimaha badan ayaa wuxuu haweenka deegaanka burgud ku bogaadiyey kaalinta ay ka soo baxeen iyo garab istaagga ay had iyo jeerba u muujinayaan jihaadka iyo wakhtiga ay ku soo aadiyeen hadiyadahani
una oo maana aad u faraxsan yaa ilaahayna kulmiye kulungaanna kulun khayr qabaay waaye haddii tahay culummadii mujaahidiinna haddii tahay culummadii tuufi qur-aan una ooska hadalnaay afkii tuufi qur-aan uska hadalnaay una ooska hadalnaay afkii ugaasyada waxaan leenahay wax wanaagsan oo khayr badan ayaa maana la suubiy intaasna waxaa ilaahays u tuuqnay oo ilaahayna kordhiyaa iska codsanay tan labaad waxyaabaha maana ina ka dhaceen deegaanka burgodo waa wax aad iyo aad oo alxamdulilaahi uu faraxsannahay waaye haddii tahay haweenkii islaamaadka haddii tahay culammadii deegaanka haddii tahay odayaasha ganacsatada wax weliba waxaa leenahay deegaanka burgod ilaahay ha barakeeyo leenahay marka koowaad maana alxamdulilaah sharaf weynaanu tahay magaca beesha karre waxa waasaa ka dhuweyseen haddii aad bixiseen hoolihii mujaahidiin aad u wareejiseen oo aanas ii wareejiseen xoolihii waadoo kala wareega ilaahay idingas insha allah haddii tahay xoolihii noole noolka yihiin haddii tahay manaafiicdii kale haddii tahay haddii alaabtii kale tahay adoo kala wareega saasaadnas ogaatiin
inta badan dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayaadka dalka soomaaliya ayaa ah kuwa had iyo jeerba u taagan diyaarinta agabyada ay sahayda ka dhigtaan ciidamada mujaahidiinta sidaba dhowr jeer ka dhacday wilaayaadka qaar
kulan wadatashiya u dhexeeyey mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayadda hiiraan iyo haweenka daaciyaadka ee ku dhaqan degmada booqa qable ayaa ka dhacay wilaayadda hiiraan walaalkeen cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya kulankan oo ahaa mid muhiim ah ayay mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayada hiiraan waxay la qaateen haweenka daaciyaadka ah ee maclimaadka ka ah madaarista macaahidda iyo maraakiista ku yaala degmada buqa qable waxaana kulanka lagu kala qaatay talooyin dhaxalgal ah annagoo ah gabdhihii ducaadda ah iyo macalimiintii madaarista dhigayay maanta waxaan la kulanay maktab alxisba ilaahay subxaana watacaala ayakan haka abaalmariyo annagana mudawjihaadkii wixii nala siiyey kuwii maxay aheedoo qaata allaha nagu daro inay macnaha dadka ay wada tashtaan oo wax ltashaawur la helo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annagoo ah gabdhaha daaciyaadka ee oon ka mid ah degmada buuqa qable waxaan halkaa maanta ku kulminay kulun walaalaheena xisbada ah maktabulxisba waxaan halkan ka tashanay talo aada u weyn taladaas oo ka mid ah inaan tarbiyeyno owlaadeyna kulankaas oo magaciisa u yahay jawlatul cumuliya annagoo ah gabdhaha macalimiinta madaarista buqa qable iyo guud ahaan waxbarashada waxaan maanta kulan la qaadanay maktabul xisba walaalaha maktabka ka tirsan iyo halkaas ayay ku dhex martay wadatashi ah wixii aaraa ah halkaas ayaa laisku dhaafsaday arrin waxayna ahayd nagu cusub oo wilaayaadka ku cusub sidoo kale tarbiyatul owlaad ayaan halkaas ugu wada hadalnay waxa dhibaato magaalada ku ahna looga qaban lahaa wixii si guud amniga wilaayaadka wilaayada aan joogna gaar ahaan wilaayada hiiraan dhibaayana looga hortagi lahaa walaalaha allah subxana watacaala ha ciseeyo khayr badanna allaha siiyo talooyin badan ina saaxiib badan ayana siiyeen annagana sidoo kale halkaas ayaan ku gudbinay wixii tale aan haynay wabilaahi towfiiq dhanka kale mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayada hiiraan waxay booqdeen xabsiga degmada buqa qable iyagoona hadiyado qaali ah gaarsiiyey maxaabiista ku jira xabsigaasi waxaan rabnaa walaalyaalow insha allahu tacaala booqashada aynu soo booqonay oo xabsiga idinku soo booqonay waxawaaye waxaan idin wada annaga diintaas way allah subxaanahu watacaala kitaabkiisa intaan ka karna inaan idin barno tawxiidka inaan maaragtay ii sheeg aan idinka saxno salaadaha inaan idinka saxno inaan idin qidmayno annaga hadafkayna ujeeddadayna waa intaas maanta waxaan idin wadnaa insha allahu tacaala hadiyaadkaas yar si markii loo fiiri waa yarhin si markii loo fiirina waa wehin marka waxaan rabnaa insha allahu tacala in naga gidoontaan qof kastana waxaan rabnaa insha allahu tacaala xuquuqdiisa asagoo raalli inuu hela agtayna inaad ku dhibootaan ma rabno inaad maarata isheeg aad ku dulmootraantaan ma rabno waxaan rabnaa shareecadaas ilaahay subxaana watacaala noo dhexayso ilaahay subxaana watacaala ha laga cabsado maxaabiista ku jira xabsigaha degmada buqa qable ayaa dhankooda soo gudbiyey talooyin muhiim ah oo qayb ka ah horumarinta howlaha xisbada waxayna maktabka xisbada wilaayada hiiraan kaga mahadceliyeen booqashada uu ugu yimid iyo hadiyadaha ay soo gaarsiiyeen waa soo dhaweynen horta booqashada waa soo booqoteen waana ku mahadsantihin wixii ilaahay subxaana watacaala uu keenayna waa ku qanacsannaha annagu sharada waa baranaynaa waana barannaa hediyada naloo keenayna waa ku qanacsannahay waa idinka guddoomaynaa mahad way idinka gaarto bismillaah awalan marka hore ilaahay subxaana watacaala mahad iska leh mahaddaas kadib waxaana soo booqday maktabka xisbada ee walaayadda islaamiga hiiraan aana soo booqatay markayna soo booqdeen hadiyido kala duwan unbaynoo keeneen waxaa kale noo dardaarameen alla subxaana watacaala cabsigiisa awal iyo aakharba waxaana baranaa kutubo oo ka mid ah huda aqiidatika iyo ashara oo kutubka qur-aanka kariimka ah unbaa baranaa dareenkayna zaa'id unbaa u faraxsanah waana soo dhoweynaynaa walaalahayna aynoo imaadeen soo booqdeen marka walaalaha waxaynayla jeclaadeen dikriga allaha subxana watacaala xasuusintiisa unbay noola jeclaadeen aynoo sheegeen waana ku mahadsanyihin jazaakum allahu khayr maanta waxaa xabsiga nagu soo booqday umuuradeenna xusbada waxayna ma aragtaa noo hidiyeeyeen hidiyooyin aad iyo aad u kala gedisan oo ma aragtaa allay lehe aad iyo aad u qaymo badan waana naloogu wareejiyey marka waxaan ku soo dhowaynaynaa ma aragtaa xabsiga waana nagu soo booqdeen aad iyo aad ayayna u sharfan yihiin wixii danaha inahana waa u sheegannay maktabka xisbada wilaayada hiiraan ayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ka wada kulamo wadatashi ah oo uu la qaadanayo qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona maktabka uu dhulka wilaayada ku marayo jawlo uu ugu magac daray jawlatu alcumariya litashaawuri waatafaaqud guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidmo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga andulus wanagaynta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu